بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن الكريم كه سورة الأحقاف أيام كجرهي سنفقي وناكسنا إلهي بريي oo inuu ilaahay nicmadiisa uu ku shukriyo ku ilhaamiyo oo camal saalixa oo carruurtiisa u duceeyey waa kan sinfigii nooci kale ee xumaa ee caasiga ahaana waa kan marka sidaasuu qur'aanka waa dadka xunxun iyo dadka wan wanaagsan yuu isbarbar dhigayaa innagoo hadda haysanno oo jaanis iyo fursaba haysanno si uu qofka uga faa'iidaysto ciddii uu ku darman lahaa oo ka mid noqon lahaa waaladii kii qaala yeedhi liwaalidayhi labadiisii dhashay buu wuxuu yidhi uffin lakumaa hadalkaas ayuu ku hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala taasuu noo sheegay waaladii qaala liwaalidayhi ay ama alwaladu alfaajir aladii yaquul liwaalidayhi idaa dacaahu ila aliimaani uffin lakumaa qubxan lakumaa calaa haadihi dacwa waxaa weeye kaasi waa weladkaas caasiga ee shaqiga ah waaladii kii qaala yidhi liwaalidayhi labadii dhashe markay ilaahay iyo diintiisa ugu yeedhaan uffin uf baa idiin sugnaatay lakumaa ataciduunanii miyaad ii yaboohaysaan mise miyaad iigu goodinaysaan an ukhraja in la isoo bixin doono waqad khalat ilquruunu iyagoy ummadihiina tageen min qabli aniga hortayda wax la soo celiyey wax soo noqdayna ma arag wahumaa labadii waalid yastakiihaani yastakiihaani allaaha ilaahay bay baryayaan oy ku tawasulayaan oo istikaaso ay iyo kaalmo weydiisanayaan waxay odhanayaan weylaka halaagaagee aamin rumee inna wacda allaahi ilaahay yaboohiisa xaqun waa xaq ilaahay yaboohiisa oo uu janno iyo naar iyo cadaab iyo wacdallaahi waxay sidqun laa khulfa fiihi fayaquulu wuxuu odhanayaa maa haadaa kan aad iigu yeedhaysaan ma ahaanin ilaa asaatiiru alawaliina ummadihii hore khuraafaadkii laga soo guurayay abaatiishii waxaas weeyaan alle wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa aladiina kuwii weeye xaqa uu waajibay calayhim korkooda ulaa'ika aladiina kuwaasi waa kuwii xaqa calayhim alqowlu qowlkii uu ku waajibay ilaahay ee la'amla'anna jahannama minka wa minman tabicaka minhum ajmaciin taasaa ku waajibtay calayhim fii umamin maca umamin ummadahaasoo qad khalad tegay min qablihim iyaga hortooda oo min aljinni waalinsi insi iyo jinniba lahaa oo la halaagay oo ilaahay cadaabkiisa murtay innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qoom bay ahaayeen khaasiriina oo khasaaray bay ahaayeen oo gaalo ahoo camalkoodii iyo wixoo dhan wuu dhumay marka aakharana naftoodii cadaab daa'ima ayay u bandhigeen marka sidaa weeyaan walikullin walikullin darajaatu mimaa camiluu waliyuwafihum acmaalahum wahum laa yudlamuun ilaahay wuxuu idhi walikullin mid la arko darajaatun darajooyin buu leeyahay mimaa camiluu ay likullin min almu'miniina waalkaafiriin maraatiba martabooyin iyo wamanaasila bixasabi acmaalihim mu'miniinta waa janno sarrayso gaaladuna waa jahannamo hoosayso waliyuwafiyahum inuu u oofiyo acmaalahum oo wahum laa yudlamuun waliyuctiihim inuu siiyo jazaa'a acmaalihim acmaashooda abaalkeedii waliyuwafiyahum inuu u oofiyo acmaalahum wahum iyagii laa yudlamuuna waxba laga nusqaamin mahayo oo khayr ay samaysteenna laga goyn maayo shar ayna samaysanina lama dursaalayo iyo macaasi iyo xumaan wa yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari marka nimankii kii uffin iyo ku hayay waxa suga ee aakhare ayuu qur'aanka noo sheegayaa iyo wax alla wixii gaala oo jidkiisa hayo wa yowma wadkur ka sheekee nebi maxamedow yowma maalin ka sheekee yucradu aladiina kuwii la bandhigayo kafaruu gaaloobay cala annaari naarta ayaa loo bandhibaya ayaa loo bandhigayaa waxaa lagu odhanayaa adhabtum waa tegsiiseen tayibaatikum wax alla wixii macmacaan iyo wanaag ahaa adduunyadii baad ku qaadateen fii xayaatikum noloshiinni addunyaa ee dhoweyd ama liidatay wastamtactum bihaa waadna ku raaxaysateen falyowma maanta tujsowna lidinku abaalmarinayaa cadaaba alhu'ni cadaabka oo wax dulleeyo ayaa lidinku abaalmarinayaa falyowma maanta tujsowna waxaa lidinku abaalmarinayaa cadaaba alhuuni dulliga cadaabkiisa bimaa bisababi maa sababtii ayaa liidinku abaalmarinayaa kuntum aad ahaydeen tastakbiruuna inaad isweynaysaan fil ardi dhulka dhexdiisa bikayri alxaqi xaq la'aan iyo wa bimaa shaygii kuntum aad ahaydeen tafsuquuna inaad faasiq tihiin wadkur akhaa caadin halkana marka qisadii ree caad oo muxuu aha nebiyullaahi huud loo diray qisadoodii iyo waxay ku dembaysay ayaa haddana laga qisoonayaa wadkur ka sheekee nebi maxamedow akhaa caadin ree caad walaalkood oo huud ah idqu ka sheekee andara uu u digay qowmahu tolkiisii bilaxqaafi meesha axqaaf la yidhaahdo ayuu uguyuu ugu digay oy degganaayeen sidaa wadkur ka sheekee waxaa weeye akhaa caadin ree caad walaalkood oo nebi huud ah id goortii andara uu u digay waxaa weeye wuu u digay id andara qowmahu bilaxqaafi cadaabka ilaahay buuga digay hadday rumayn waayaan oo ay iyagoo muqiimuuna bilaxqaaf waxaa weeye waa tilaal baley cadiimatan oo min aramli ah oo min bilaadi alyaman ah waxaa weeye waa ramli weeye waa bacaad weeye bacaad bacaad dheer weeye bacaad celin weeye wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi walxaal qadnad waxaa weye qad khalad ay socotay oy tagtay annuduru kuwii wax u digayey bayna yadayhi nebi huud hortiisa wa min khalfihi gadaashiisa wuxuu ula tegay anlaa tacbuduuha caabudina ila allaha alla ma ogiye innii anugu akhaafu waan baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinka baqayaa waxaa weeye yoomkaasoo cadiimin oo weyn oo hawlkiisa iyo shiddadiisa ay aad u badan tahay yaan idinka baqi sidaasuu ku yidhi sidaa waxaa la midoo kaleeto yidhi rusushii isaga ka horreeyena saa unbay ugu sheegeen dadka cadaaba yowmin cadiim qaaluu waxay yidhaahdeen waatay jawaabtoodii aji'tanaa miyaad noo timid huudow lita'fikanaa inaad naga leexiso can aalihatinaa ilaahyaalkanagii aan caabudi jiray haddaan ree huudna haddaan ree huudnahay haddaan ree caadnahay ilaahyaalkii aan caabudi jiray oo min cibaadati aalihatinaa istifhaam oo waxay ula jeedaan inay jaahil ka dhigaan fa innaa bimaa fain fain fa'tinaa bimaa tacidunaa waxaad noo yaboohayso noo keen in kunta haddii aad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay waxa aad noogu goodinaysa keen saasay dhahay qaaluu waxaa yidhaha aji'tanaa miyaad noola timid lita'fikanaa inaad naga leexiso can aalihatinaa ilaahyaalkanaga fa'tinaa noola kaalay bimaa tacidunaa waxa aad noogu goodinayso in kunta haddaad tahay huudow min alsaadiqiina kuwa runta sheegayo inaad rasuul tahay oo haddaanku beeninana cadaab nagu soo degaya haddaad ku andacoonayso cadaabka waxaa weye nagu soo daah qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi huud innamaa in kale ma ahee alcilmu ogaanshaha cinda allaahi ilaahay agtiisa cadaabka markuu imaan iyo markuu soo degi wuxuu ahay nagu soo daa iyo noola kaalay iyo anigu shuqulku malihi idinkaan idinkala mid ahay cadaabka hadduu imaanayo iyo hadduuna imaanaynayn innama alcilmu ogaanshuhu cinda allaahi ilaahay agtiisuu ahaaday wa uballiqukum waxaan idinsoo gaarsiinayaa maa waxyigii ursiltu bihi aniga la igu soo dirayo waxyi ah walaakinniise la igu noqoye araakum anigu waan idin arkayaa qowman inaad dadtihiin tajhaluuna oo caqli fududoo jaahila oo aan waxyaabahaas dhici doono cidhibtooda aan ka fiirsanaynin inaad tihiin baan idin arkaa marka haddii mar ay halkaa isla gaadho waxaa weeye qudradii ilaahay baa soo yaa dhexgelaysa oo falammaa ra'owhu markay arkeen caaridan mid soo gudban oo daruur aho markaase waxay moodeen roob u soo da'ayo waadiga muxuu ahay meesha uu ka soo bilowda ku yaallo biyo qulqulayo iyo naxariis iyo roob bay u qaateen falammaa ra'owhu cadaabkii markay arkeen caaridan isagoo isa soo gudbay mustaqbila awdiyatihim meelihii waadiyaalkooga iyo togagoodina soo qaabilayo qaaluu waxay dhaheen haadaa kanu caaridun waa mid isa soo gudbay oo mumtirunaa la roobaynayo bal baa la yidhi marka waxaa weeye roobna ma aha caaridna ma aha waxba ma ahee huwa kaasi mastacjaltum waxaad degdegsateen weeye bii shayga oo cadaabka ahaa riixun waa dabayl fiihaa dabayshaa dhexdeedana cadaabun cadaab baa ku sugan cadaabkaasoo aliimun oo xanuun badan baa ku sugan haadaa cadaabun aliim haadaa waxaa taasoo tudammiru baabi'inayso kulla shay-in shay la arkaba biamri rabbihaa rabbigeeda rabbigeeda amrigeeda dabaysha rabbigeeda amarkiisa ayay ku baabi'inaysaa fa asbaxuu waxay ahaadeen laa yuraa inaan la arkaynin ilaa masaakinuhum guryahoodii ma ogiye kadaalika sidaasaan najzi ku abaalmarinaynaa alqowma qoomka almujrimiina oo mujrimiinta ah sidaasuu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaalaa marka waxaa weeye sakharaha calayhim sabca layaali wa hamaaniyata ayaamin xusuuman waa kii ay ahayd markaasay u timid oo wuxuu yidhi qaala ibnu cabbaas awalu maa jaa'at alriixu calaa qowmi caad waxay kaanat ta'tii cala alrijaali waalmawaashi fatarfacuhum ila alardi wa tatiiru bihim ila asamaa xataa yusbixa alwaaxidu minhum kalriishati waxaad moodaysaa sidii baal oo kaleeto huma tadribuhum cala alardi fadakhaluu buyuutahum wa aqlaquu abwaabahum faqalacat iriixu alabwaaba wasaracathum fahiya alatii qaalat tudammiru kulla shayin biamri rabbihaa marka waxaa weeye dabayshu waxaa weeye waa jundun min junuudi illaahi weeyaan sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo oo la og yahay inuu yahay batalul abtaal geesi kan ugu beegeysan wa ashjacu shujcaan haddana ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa ayuu garanayaaye waxaa xadiiska ku soo arooray idaa caaisho ay ka warisay qaalad inay tidhi kaana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ra'aa khayman hadduu daruur arko aw riixan dabayl curifa fii wejhi wejigiisaa laga aqoonsan jiray faqultu waxaan yaa rasuula allah annaasu idaa ra'ow markay arkaan alkhayma daruurta farixuu rajaa'an an yakuuna fiihi almatar inuu roob yahay bay rajaynayaan wa araaka waxaan ku arkayaa idaa ra'aytahu haddii adigu aad aragto dabayad daruurtii aragto curifa waa la aqoonsanayaa fii wejhika fii wajhi waxaa fii wejhikaa laga aqoonsanayaa alkaraahiyata inaad nacaysa eh faqaala wuxuu idhi yaa caaisha maa yu'minunii maxaa iga aamin dhigaya an yakuuna fiihi cadaabun inuu cadaab yahay cudiba qowmun biriixi dabayl baa lagu cadaabay waqad ra'aa qowm waxaa waaye waqad ra'aa qowmun alcadaaba faqaaluu haadaa caaridun mumtirunaa ayay yidhaahdeenoo daruur roobay u maleeyeene maxaan ka ogahay inuu anigu cadaab yahay in kale waxaa weeye tudammiru kulla shayin biamri rabbihaa fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum kadaalika sidaasaa najzi ku abaalmarinaynaa alqowma qoomkii almujrimiina oo mujrimiinta ahaa kuwana loo soo noqday walaqad xaqiiqee kuwii kufaaru makka oo nebiga dhibayey yaa loo soo laabtay ileen tusaalahan oo dhan iyaga unbaa loo keenayaaye waxaa lihi walaqad xaqiiqee makkannaahum nimankaa reecaada waxaan makaninay waxaa fii maa shay in makkannaakum fiihi aanan isaga idinka idin makaninin cumriga dheerarkiisa iyo awooddiisa iyo waxay dhisayaan iyo waxay xoolo hayaan atabnuuna bikulli riicin waxaasoo dhan idinkuma haysataan marka wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaalaa iyago isagoo u sheegay walaqad makkannaahum reecaad waxaan makanaa fii maa shay oo xoog iyo quwo iyo amwaal ayaanu makan siinay ayuu ilaahay yidhi walaqad makkannaahum fii maa in makkannaakum fiihi in waa naafiya walaqad makkannaa caadan waxaan makansiinay waxyaabo badan oo awood iyo xoolo iyo quwo ah ayaanu makansiinay buuhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaanan idinka haddaad ahlu maka aad tihiin oo waasic iyo quwo iyo cumri dheer iyo gaaladii baa lala hadlayaa waan wajacalnaa waxaan u yeelay lahum iyaga samcan maqal iyo wa absaaran arag iyo wa af-idatan quluub yaan intaba u yeelay famaa aghnaa ma deeqin canhum iyaga xaggooda absaaruhum indhahoodii waxba uma tarin walaa af'idatuhum quluubtoodina waxba samcuhum famaa aghnaa ma deeqin canhum iyaga xaggooda samcuhum maqalkoodii walaa absaaruhum araggoodii walaa af'idatuhum quluubtoodii min shay-in wax alla wuxuu u taray iyo waxay ku intifaaceen ilaahay diintu u soo dejiyey oo marka ay ku badbaadi lahaayeen waxba uma una qabanin wixii oo dhan waxba kama ayna qabanin id goor buusan waxba u qabanin kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna kuwii diidayo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay diidayeen waxaaqa markaa waxaa ku degey ama waxaaqa waxaa hareeraya bihim iyaga maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yastahziuun bihi shaygaa yastahzi'uuna cadaabkay ku jeesjeesayeen ee fa'tinaa bimaa tacidunaa in kunta min alsaadiqiin ay lahaayeen kiibaa u yimid maa kaanuu biyastahzi'uun walaqad xaqiiqee ahlaknaa waan halaagnay nimankii baa lala hadlayaa walaqad ahlaknaa waan halaagnay maa xawlakum idinka wixii hareerihiinna ah oo min alquraa caasimada ah oo kuwii ree caad iyo kuwii ree tamuud iyo kuwii ree luud iyo kulli waa la wada halaagay min alquraa caasimad weeye tuula ma aha wasarrafnaa waan idiin waan idiin kala gedgedinay alaayaati aayaadka kolba dhinac baan idinkagaa nimid lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan oo dembiga iyo gaalnimada iyo fujuurka inay ka soo laabtaan falowlaa nasarahum may u gargaaraan markii aan halaagnay aladiina kuwii ittakhaduu ay samaysteen min duuni illaahi ilaahay sokadiisa qurbaanan dhowaansho aalihatan ilaahyaal ay ka samaysteen bal iska dhaabee dalluu canhum wow ka lumayoo way waayeen wadaalika kaana ifkuhum waa been abuurkoodii iyo wamaa shaygii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuurtaan maxaa yidhahe waxaan ilaah ahayn yay ilaahay ku sheegeen marka wixii oo dhan wuu ka lumay taasuu ilaahay noo sheegayaa falowlaa nasarahum aladiina kuwii may u gargaaraan ittakhaduu ay samaysteen min duuni illaahi ilaahay sokadiisa qurbaanan dhowaansho aalihatin ilaahyaal ay ka samaysteen bal dalluu canhum xaggoodii way ka lumeenoo waxba fare uguma jiraan wadaalika kaasna oo ilaahyaalka ay samaysteen ifkuhum waa beentoodii iyo wamaa shaygii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuurtaan ay ahaayeen weeyaan aalihad ayay samaysteenoo si ay ilaahay uga shafeecaanoo ugu dhowaadaan wax alla waxay u tartana ma leh marka waxaa weeyaan wadaalika ifkuhum wamaa kaanuu yaftaruun halkan marka waxaan ka gelaynaa qisadii jinniga oo muxuu ahaayee nabiga dhegaystay marka sida oo loo badan yahay waxaa weeye dhowr goor baa jinniga uu nabigu ay la kulmay oo wax u aqriyaye middan waxaa weeye markii uu ka soo noqday meesha la yidhaahdo daa'if oo aada loogu rafaadiyey meel muxuu ahaayey badnu nakha la yidhaahdo isagoo habeen meeshaas qur-aan aqrinayo oo suuraturaxmaan ku aqrinayo oo dadkii tukinayo ayaa jinni lasoo diray oo yidhi cirkii aan aadi jiray ee wax ka soo xadi jiray waxa naga celiya wax unsu cusub oo soo dariyey weeye dhulka u kala dira marka qoom oo koox ah oo jinni ah nabigoo tukanaya dhegaysatay marka nabiguna ma una arkaynin qaar iyagu wuu la wuu la kulmay oo diintiibu u sheegay oo dhacaan bay weydiisteenoo riwaayo waa sidaa qaarkana waxaa weeye iyagu unbaa keligood dhegaystay markay dhagaysteenna way noqdeen iyaga oo ducaad ah oo digayo alle wuxuu yidhi wadkur ka sheekee id goortii sarafnaa aan soo jeedinay oon soo iilay ilayka adiga nebi maxamedow nafaran koox oo min aljinni jinniga ka mid ah yastamicuuna alqur'aana qur'aankana dhegaysanayo falammaa xadaruuhu markay u yimaadeen nabigoo wax aqrinayo qaaluu waxay dhi ansitu aamusa oo dhegaysta iyagiibaa isfaraya falammaa qudiya markii la dhammeeyey oo la gutay qur'aankiina wallow way jeedsadeen ilaa qowmihim qoomkoodii mundiriina iyagoo u digayo nabigii isma ayna tusin waxba isma ayna arage way rumeeyeen qur'aankiibay qaateen kolkiiba waxay noqoteen ducaad ilallaahi oo jinniga intiisa kale ugu yeerayso diinta ilaahay ayay noqdeen qaaluu ansituu aamusa falammaa qudiya haddii markii muxuu ahaayey qur'aankii la dhammeeyey aqrintiisii wallow jinnigii way jeedsadeen ilaa qowmihim qoomkoodii mundiriina iyagoo udega u digayo qaaluu waxay yidhaahdeen digiddooda hadalkan dheer weeye yaa qowmanaa tolkayow innaa annagu samicnaa waxaan maqallay kitaaban kitaab baan maqallay kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey min bacdi muusaa nebi muuse gadaashii kitaabkaasoo musaddiqan rumaynayo limaa beyna yadeey wix isaga hortiisa ahaa waxaa weeye oo towraad iyo injiil iyo wixoo dhan wuu rumaynayaa wayahdii wuu hanuun yahdii wuu hanuuninayaa limaa beyna yadeey yahdii hanuuninayo ilaalxaqi xaqa uu ku hanuuninayo iyo wa ilaa siraatin jid oo mustaqiimin oo toosan yaa qowmanaa tolkeeyow ajiibuu aqbala daaciyallaahi ilaahay kan daacigiisee dadka ugu yeedhayo wa aaminuu bihi rumeeya yakfir lakum ilaahay baa idin dembi dhaafaya min dunuubikum dunuubtiina qaar baa laidinka dhaafayaa wayujirkum ilaahay wuu idin waxaa weeye dunuubta la dhaafaya waa kabaa'irtii ama waa sakaa'irtii waxay yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum wuu idin badbaadinayaa min cadaabin cadaab buu idinka nabadgelinayaa aliimun oo xanuun badan waman qofkii laa yujib aan ijiibin aan ajiibin oon rumaynin daaciyallaahi ilaahay daacigiisa dadka ugu yeedhayo falaysa kaasi ma ahaanin bimucjizin kii ka fakan karo allihiisa fil ardi dhulkan dhexdiisa walaysa uma sugnaanin lahu kaas oo rumayn waayey min duunihi duunillaahi ilaahay sokadiisa min awliyaa'a kuwa uu ku tirsado ulaa'ika kuwaa fii dalaalin baadi ayay ku sugan yihiin mubiinin oo cad intaa markaan soo sheegnay yaa aayadda waxaa lagu soo khatimayaa alle subxaanahu wa tacaalaa bacsiga inuu qaadir ku yahay oo dadka dhintay uu soo noolayn karo waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow gaaladan oo bacsiga inkiraya miyaynan arkaynin miyayna arkaynin anna allaaha alle alladii allihii khalaqa uumay assamaawaati cirar ka abuuray wal arda dhulkana abuuray oo walam yacya aan noogin oon daalin bikhalqihinna intaas oo waaweynankaa la eg intuu abuuray haddana aan daalin waxaa weeyaan walam yaro ana allaaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihinna biqaadirin inuu awood u yahay inuu u leeyahay calaa an yuxya almowtaa kuwii dhintayna inuu soo noolayn karo balaa iska daa inuusan soo noolayn karina wuu soo noolayn karaa balaa nacam wuu soo noolayn karaa innahu alle calaa kulli shay-in wax la arkabana qadiirun awood buu u leeyahay wa yowma yucradu aladiina kafaruu wadkur ka sheekee nebi maxamedow yowma maalin yucradu la bandhigaya aladiina kafaruu kuwii gaaloobay cala annaari naarta ayaa loo bandhigayo alaysa haadaa bilxaqa kani miyuuna xaq ahayn qaaluu waxay yidhahdeen balaa warabbinaa rabbiga ayaan ku dhaartay waxani waa xaq bay yidhaahdeen qaala ileen intaa wax alla waxay u tari qirashadooda iyo waxba ma jiree waxaa leeyi qaale wuxuu yidhi malagii faduuqu alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa bisababi maa sababtii ku dhadhamiya kuntum aad ahaydeen takfuruuna kuwii ku kufriyo ilaahay aayaadkiisa iyo diintiisa aad ku kufrin jirteen sidaa daraaddeed uu dhadhamiya duuqu alcadaaba alaliima bisababi kufrikum amaa nabigeenna fasbir dulqaado oo sabir kamaa sabara say u sabreen ululcasmi kuwa waxaa weeyaan casmiga kuwa u saaxiibkaa fadliga iyo kuwa u saaxiibkaa oo min arusuli rususha ka mid ah walaa tastacjil lahum hana ku degdegin walaa tastacjil lahum kaannahum waa iyaga oo yowman yarowna markaay arkayaan maa yuucaduuna wixii loo yabahay lam yalbasuu aan nagaanin ilaa saacatan saacad ma ogiye oo min nahaarin maalin ah balaaqun waa gaarsiin fahal yuhlaku miyaa la halaagaa ila alqowmu alfaasiquuna qoomka faasiqa ah unbaa la halaagaa marka ulcasmi waan soo marnayoo waa nabi nuux iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa iyo nabigeenna ugu sarreeya calayhi salaatu wassalaam nabigeenna ayaana ugu sarreeya marka aayadihii waxaa weeyaan oo id sarafnaa ilayka waa kanaa sababu nusuulkeedii waxaa weeye qaala almufasiruuna waxaa yidhahay ina aljinna kaanuu yastariquuna samca maqalka ayay xadi jireen falammaa xurisat isamaa'u cirki markii waardiyo bishuhbi waxaa dhuxulaha ama dabbaaburta looga qabtay waardiyo qaala ibliis wuxuu yidhi inna haada aladii kaana xadada biasamaa'i min amrin amar weeye xadada fi alardi dhulka dhexdiisana ka dhacay fabacasa siraayaahu ilaaladiisii buu bixiyey liyacrifa alkhabara khabarka inuu aqoonsado fadahaba waxaa weeye wuu tegay ragbon min nasiibiin meesha layidhaaho wahum ashraafu ljinni jinniga kuwa ugu sharaf badan weeye ilaa tuhaama tuhaamo iyo meeshuu nabigu dabaganaayo dhulka sare ah waxay falammaa balaguu markay gaadheen badni nakhla samicuu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay ma maqleen yusallii isagoo tukanayo wayatlu lqur'aana faastamicuu lahu waqaaluu ansituu huma intaha anabiyu sala allahu calayh wasalam min alqiraa'ati aaminuu bihi huma rajacuu ilaa qowmihim bay u noqdeen mundiriina iyaga oo duga idigayo fadacowhum waxay ugu yeedheen ila aliimaani iimaanka wajaa'uu bacda daalika jamaacaatin jamaacaatin yay ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam ayay u yimaadeen marka waa id sarafnaa sababu nusuulkeediina kaas weeyaan fanazala qowluhu tacaalaa waid sarafnaa baa soo degtay bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu muxammed waa madaniya waxaan soo dhex soconno soo dhex soconno qur-aankii makiga ahaa hadda waxaa weye dhowr suuradood oo madiine ku soo degtay ayaynu bilaabaynaa waxay suuratu muxamed iyo suuratulfatxi oo muxuu aha innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan iyo suuratulxujuraad oo muxuu ahay saddexdaas suuradoodba madiinay ku soo degeen mar hadday madiine ku soo degeen kuwii hore way ka duwan yihiinoo caqiidada kama marno laakiin iyagu dagaal iyo munaafiqiin iyo sheeko kale iyo axkaan iyo waxbaa laga sheekaynayaaye suuratu moxamed min asuwari almadaniya bay ka mid tahay wa hiya tucnaa bialaxkaami atashriiciya meeshii kuwii hore caqiidada looga jeedi jiray halkani waa shareeco sida suuradaha madiine ku soo degayba sida ay u badan yihiin waxay ka hadlaysaa axkaamu alqitaal gaalada sida loola dagaalamayo ayay ka hadlaysaa haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha jooga darsi